أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo uga doorka roon ku dhowaad boqol iyo konton murtadiinah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaallo culus oo shalay lagu qaaday maleeshaadka murtadiinta ee ku sugan deegaan dhacaduleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan idaacadda islaamiga landulus ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiil iyo askar murtadiin ah oo lagu dilay dagaalkii ka dhacay bariga wilaayada hiiraan maamulka ashaaal dareerka puntland ayaa sharci daro ku tilmaamay maleeshiyaadka b s f islamarkaana duldhigay awaamiir culus oo ka dhanaha maleeshiyaadkaasi dowladda daaqoodka jabuuti ayaa qaaday ololo ballaaran oo ay ku musaafirinayso dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan dalkaasi xilli ay kasii darayso xaaladda dhaqaale ee ka jirta waddankaasi xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqeydda kooxda riddada ayaa sheegay in weerarada mujaahidiinta ee kusii xoogaysanaya muqdisho ay bannaanka soo dhigayaan fashilka kooxda riddada kooxda riddada soomaaliya ayaa bilowday inay xabsiyada dhigto gaadiidleydii dhowaan cabashada ka muujisay lacago baad ah oo ay ku soo rogeen saraakiil ka tirsan murtadiinta wilaayada islaamiga bokool ayaa ku dhawaaqday xamlo taxriid ah oo dadka lagu boorinayo inay ka qayb qaataan jihaadka ka socda bariga qaaradda afrika kadib kulan ka dhacay magaalada buurdhuxonle ee wilaayadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay koo iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo uga door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad boqol iyo konton murtadiin ah ayaa dhimishay dhaawaca ku noqday dagaallo culus oo shalay lagu qaaday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaano dhacaduleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan warkaas iyo warbixin kaloo ku saabsan idaacadda islaamiga landulus oo heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiil iyo askar murtadiin ah oo lagu laayay dagaaladii ka dhacay bariga wilaayada hiiraan waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa faahfaahinno dheeraada laga helayaa khasaaraha maleeshiyaadka riddada ka soo gaaray dagaaladii cuslaa ee shalay ka dhacay duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ayaana maanta gaartay afartan iyo toddoba murtad halka dhaawacana uu gaaray siddeetan iyo lix murtad murtadiintii shalay lagu dilay dagaalada waxaa ka mid ahaa kow cusmaan muumin axmed oo loo yaqaanay cusmaan dheere oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada labo ibraahim xuseen candhoob oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada saddex cabdi cabdulle maxamed oo loo yaqaanay cabdiraafey afar xasan cabdulaahi siyaad oo loo yaqaanay xasan mataan ahaana sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada shan muumin biyow lix muuse axmed odowaa toddobo daahir daaftoon siddeed dalboole faarax axmed sagaal dafe axmed colow toban faarax maxamed gadoodane kow iyo toban maxamed colow guure baay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada mutafajiraadka ay qorsheeyeen ayay la beegsadeen ciidamada kufaarta itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare soo gaaray kufaarta itoobiya balse ilaa iyo hadda lama sheegin lambarka saxda ah ee ku halaagsantay qaraxaas qaraxan ayaa dhawaqiisa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo siday inoo xaqiijiyeen ila muhiim ah oo lagu kalsoon yahay waxaana qaraxan uu ka mid noqonayaa howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan gudaha iyo daafaha magaalada baydhabo banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiica ku qaaday xerada murtadiinta ee hiilweyne ee ku taalla duleedka magaalada muqdisho waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadka riddada ee ku sugnaa xeradaas madaafiicda ayaa intooda badan ku dhacday gudaha xerada waxaana ka dhashay waxyeelle soo gaartay murtadiinta iyo madaafiicdaasi lagu beegsaday howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ku dhiig bixinayaan kufaarta iyo murtadiinta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sii xoogaysanayay waxayna howlgalladan oo dhan imaanayaan xilli duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyadoo ay ku halaagsameen saraakiil iyo askar ka tirsanayd kooxda riddada soomaaliya mahadsanid abu xasaan maamulka ashaair dareerka ee puntland ayaa sharci daro ku tilmaamay maleeshiyaadka b s f islamarkaana duldhigay awaamiir culus oo ka dhanaha maleeshiyaadkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare xiisad horleh ayaa dib uga soo cusboonaatay maamulka ashadala dirirka ah ee puntland iyo qaybo ka mid ah maleeshiyaadkiisa kadib markii falal ka madax bannaan maamulkaasi ay gudaha magaalada gaalkacyo ka fuliyeen maleeshiyaadka b s f ee maamulka puntland shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta guddiga amniga ee maamulkaasi ugu magacaaban gobolka mudug ayaa looga hadlay falal amni daro ah oo maleeshiyaadka b s f ay ka geysteen gudaha magaalada gaalkacyo murtad faysal sheekh cali oo ah gudoomiyaha maamulka puntland ee gobolka mudug islamarkaana shir gudoominayay kulankaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa maleeshiyaadka b s f iyo taliyahoodaba ugu hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii mar dambe ay xeradooda soo dhaafaan ciidanka meesha soo galay ma ahan ciidan dowladeed ma ahan ciidan sharciyad ku fadhiya ma ahan ciidan la aqoonsan yahay oo dastuurka dowladda puntland uu aqoonsan yahay ma aha sidaa daraaddeed tallaabo kasta oo ciidankaasi qaado waxay noqonaysaa faldembiyeed sidaa daraaddeed ciidamada noocaas ah xeradooda inay joogaan baanu ku amraynaa haddii xeradooda ay soo dhaafaan oo tallaabo shanaad ay la yimaadaan waynu is arkaynaa gidaarka yarka aad joogtid baan kuugu imaanaynaa meeshaadaan kuugu imaanaynaa haddii ay dhacdo tallaabo dambe magaalada inaa usoo qaadid gidaarkaagaan kuugu imaanaynaa waxa ku kulaalaya waad aragtaa inta ciidanku kulaalayso geesaha kaa jirta waad aragtaa inta madaafiic iyo taangiyaal dhinacyada fadhida waad aragtaa tallaabo shanaada jooji waa kaaga digaynaa waa kaaga digaynaa waa kaaga digaynaa haddii ay dhacdo mar dambe xeradaada inaad ka soo baxdid oo aad tallaabo soo qaadid meeshaad joogtid baa laysugu imaanayaa meel kale oo laysugu tegaya ma lahan ciidanka amniga gobolka mudug hadduu yahay daraawiish hadduu yahay boolis hadduu yahay biisa hadduu yahay asluub iyo dhammaan laamaha ammaanka gobolka de gobolka heerarkiisa kala duwan guud ahaan gobolka oo dhan waxay amar ku qabaan in cid walba oo ammaanka soo faragelisa gobolka ama ciidamo la timaada ama checkbointiya dhigata ama waxaan dowladda ogayn oo tallaabaa ka qaada ciidamada ammaanku waxay amran yihiin inay tallaabo buuxda ka qaadaan maleeshiyaadkan b s f waxa ay si toosa u hoos tagaan islamarkaana aas-aasay kuna shaqaysta sirdoonka maraykanka iyagoo bixiya tababarka dhaqaalaha iyo weliba aqabka milatari ee ay haystaan dowladda daaqoodka jabuuti ayaa qaaday olole ballaaran oo ay ku musaafirinayso dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan dalkaas xilli ay kasii darayso xaaladda dhaqaale ee ka jirta waddankaasi tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cabdiqani maxamed ciidanka booliiska xukuumadda ismaaciil cumar geelaha ayaa howlgallo ballaaran ka fuliyey gobolada kala duwan ee waddanka kuwaas oo lagu soo qabqabtay boqolaal dad ah dadkaas ayaa qaarkood la dhigay xabsiyada halka kuwa kalena la masaafuriyey ciidanka ayaana weeraray xeryo ay deganaayeen boqolaal qaxooti ah dadka la masaafuriyey ayaa badanaa waxay kasoo jeedaan wadamada soomaaliya iyo yemen boqolaal yemaniyiin ah ayaana nidaamka ismaaciil cumar geele waxa uu qorsheynayaa inuu dalkooda dib ugu celiyo kuwaas oo markii hore dalkooda uga qaxay dagaallo tobannaan kun oo ruux oo yemaniyiin ah ayaa tirakoobyada ay sheegayaan inay nolol ku haystaan waddanka jabuuti kuwaas oo qaarkood waddanka ku sugan muddo siddeed sano ah waad mahadsantahay cabdiqooni xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa sheegay in weerarada mujaahidiinta ay kusii xoogeysanayaan muqdisho ay bannaanka soo dhigayaan fashilka kooxda riddada xubno ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac ballaaran waxay ka muujiyeen weerarada mujaahidiinta ee ka socda magaalada caasimadda ee muqdisho iyo qaar ka mid a gobolada dalka xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa sheegay in weerarada ka dhanka ah saraakiisha kooxda riddada ay kusii xoogeysanayaan degmooyinka gobolka banaadir isagoona tusaale u soo qaatay weeraradii ugu dambeeyey ee caasimadda ka dhacay waxauu carbaabay in xamladii xasan garguurta markii ay fashilantay ay ciidamada mujaahidiintu bilaabeen inay bartanka muqdisho ku beegsadaan madaxda ugu sarraysa kooxda riddada isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii iskudayga dilka ahaa ee murtad xasan garguurta lagula beegsaday meel u dhow madaxtooyada villa soomaaliya
waxaan ogsoonnahay annaga ama aan qirayacow mugdiga maanta dowladnimada soomaaliya dul hoganaya hadduu yahay xaalad amni iyo hadduu yahay maxaanku rahdaye dowladaha farafaraysanaya qof walbaba danteeda ay ka dhex wadato kalagogoynaysa kaga faaiidaysanaysa khilaafaadka iyo hogaan xumada ay kaga faaiidaysanaysa madaxweyne kaga faaiidaysanaysa marba hadduu jiritaankii qatar ay dul hoganaysa amni waa zero waa qodob amnigana sidiisaba halbeegga lagu cabiraayo boqolkiiba boqol ama waa eber hababa iyo dagaal aan qorshaysanayn la galay waxaa dhacay wixii coos weyne ka dhacaa dhacay wixii aadibaa ugu dambeeyey foolxumadii aa dhacday wax allaa wixii deegaan la qabsaday oo intaas oo maxaanku rahday si kadis inta lagu qabsaday looga bax sideedabana marka ciidan intaas soo weerartay kaaga baxaan meesha oo hal askarin aada ka dilin hal agabna aada ka qabsan meeshaa maada qabsanin waa lagugu soo maqay nimankii markay iska soo dudanay gudaha lagama xidhacaan ogsoonnahay oo ciidankeenna qiimaha badnaa iska dhaafay dhaawacee lafahooda hataa meedadkooda qaarkood weli meesha lagulagula jibo laf ceys weyn oo dib aan loo tegin arrimahaas marka la cabiro dagaalkii barnaamijkii cadowga lagu wajahayay khasaare waxaan ahayn oo laga soo kordhiyey horta ma jiraan dowlad waa tahay dowlad markay dagaalka qaadayso waa in natiijadiisa ay ku dhammaataa guul laakiin sida hadda ay ku dhammaatay waa guul darro iyo niyajab isqarax waxaa noogu dambeeyey bil ka hor kii madaxweynaha jamhuuradda federaalk lagula beegtay madaxtooyada afaafkeeda dilna waxaa noogu dambeeyey nin korneel oo soonokee darhad lagu dilay xasan yaro oo isna ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqidda ayaa ka shanqariyey in maleeshiyaadka kooxdii riddada ay ku hor burbureen oo mujaahidiinta al-shabaab xildhibaankan oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ay cagaha wax ka dayaan marka ay sheedda ka arkaan geesiyaasha towxiidka wuxuuna tusaale nool u soo qaatay macrakadii degmada aadan yabaal iyo qaabkii habqanka ahaa ee murtadiinta uga firxadeen jiidda hore ee dagaalka ciidanka qaranka oo baaba'ay ciidanka markuu madaxweyneha imaanay ciidan dhisan buu ahaa ciidan kalaa la dhisaya waa labaatan kun abda ciidankii ugu dambeeyey waxaa arkaysaa laba kun oo ciidanka qaranka ah oo shan boqol al-shabaab ah taliya ciidanka ugu dambeeyey soomaaliya hadda odawaa aadan yawaala xilligii xuriya ogtahay dhiigga ku daatay ogtahay iyo gudoomiyihii maxkamadda sare ee maxkamadda ciidankoo jooga ayaa shan boqol al-shabaab uga soo carareen iyo shan kun oo ciidan haysta waxyaabahaas oo dhan waxay keenaysaa ciidanka xarumihiisa la gatay taasaana iyadana ayaa dhaawa- dhaawacaysa marka burbur ciidan saddex sano waxaan kusoo koobayaa waa saddex sano ku-takrifaal awoodeed ku-tamisho dastuur musuq maasuq baahsan baabi'in ciidanka qaranka midnimadii soomaaliya oo kala tagtay dowlado shisheeyo dalka isku haysta mugdi u muuqda oo saddex sano khasaarta wax guuloo la taaban karaa oo maanta aan haynaa ma laha hadalka xildhibaanada golaha dawaaqeedda waxa uu kusoo beegmayaa xili shalay magaalada muqdisho qarax lagula beegsaday xero lagu diiwaangelinayey maleeshiyaad murtadiin ah taasoo qaar badan ay ku halaagsameen kuwana ay si xun ugu dhaawacmeen
kooxda riddada soomaaliya ayaa bilowday inay xabsiyada dhigto gaadiidleydii dhowaan cabashada ka muujisay lacago baad ah oo ay kusoo rogeen saraakiil ka tirsan murtadiinta sida uu ku waramayo marwaan maxmed xili maalmo ka hor gaadidleyda ka howlgala gobolka banaadir iyo gobollada kale ee waddanka iyo cabasho ka muujiyeen lacago baad xaldaaf ah oo ay ku soo rogeen saraakiil ka tirsan murtadiinta ayay kooxda riddadu bilowday inay xabsiga dhigto gaadidleydaasi saacadihii lasoo dhaafay waxaa la soo wariyey in maleeshiyo riddada ka tirsan oo ka amar qaata taliyaha booliiska riddada ee gobolka banaadir iyo saraakiil kale ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah gaadidleyda oo uu ka mid yahay nin lagu magacaabo cali xaashi oo dhowaan cabasho ka muujiyey dhibaatada lagu hayo qaar ka mid ah gaadidleyda oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in kooxda riddadu ka aamustay cabashadooda inay wax ka qabatay iska daaya ay bilowday inay xarig kula dhaqaaqdo gaadidleyda cabanaysa mid ka mid ah gaadidleyda iyo rag kale oo la socday ayay sheegeen inay ka kaxayseen geelish ku yaala magaalada muqdisho xubnahaasi ayay sheegeen inay ku jiraan gacanta saraakiil ka tirsan murtadiinta saad sheegta waxaan ka mid ah gaadidleyda ayaanta cabashada qabtay wax burabaleena ma ogeyn saaka markii waagu noo berey waxaana loo soo sheegay in la yidhaha cali xaashi daa'ud iyo baabuurkiisa in la watay oo laba mas-uulo dowladda ka mid a macalimaheedii cumar fere ay wateen intaasaa naloo sheegay waxaa laga waday xaawo casir garaash ku yaalla xaawo casir oo dhanka kaaraana laga waday sida naloo sheegay ninkaas xalay cali xaashi gurigiisa ciidamo ayaa tegey cabsiyo qalqal saas camalaa dhacay waxaa naloo sheegay xal inuusan gurigiisa jiifan cabsi uu ka qabo nimankaas dartood saakana uu garaashka aaday baabuurkiisa la bixi rabo rara rabiyey intaasaa naloo sheegay baaburka markuu la bixi rabana meesha asiga baabuurkiisaba laga qafaashay oo saas ku xidhanaan maqlay garaashka waardiyihiisiyaa lala xiraan maqlay waardiye garaashkaa joogay iyo walax baabuurreeyaha lala xiray intaasaan maqlay wax hadda khasaaraha jirdil iyo haddii laga soo tago dhibaato asiga ninkaas darti loo geystay wallaahi sababta ninkaas uu xiran yahay ama noola ataagayo waa macno badan tahay laakiin midda saaka haddaan ka warramo ninka cali xaashi daa'uud la yidhaaho xiran ayaa haru miidiyaha ka hadlay wuxuuna sheegay dhibaato guud oona hayso ayuu ka hadlay dhibaatadaas uu ka hadlay darteedaa loo xiray xoogaa labada nimo hadda xiro macalimahaadii iyo cumar feraya war uga fakaday marka saad miidiya warkaan usoo geli kartaa iyo dabaqadaan dhisan u sheegi kartaa saasuu ku xiran yahay annaga waxay nugu abuurayso cabsiyo haba yaraadana ma jiraan keliya waxayna fahansiiyey inaan nidaam uusan jirin oo nidaamka dawligaha laysaga takrifaleyna dareysiye maan wax kaloo cabsiya nugu abuurayso haba yaraadana ma jiraan muwaadin soomaaliyeedaan nahay muwaadin dalkii hooyo joogaan nahay masiirkaaga kama hadli karta inaanu xiran cali xaashi daawud wuxuu maanta u xiran yahay masiirkaaga kama hadli kartid maalkiisana loo wato gaarigiisa waa la watay mid kaloo nin muslima leo waddada ku socdana waa watay barabagaandadii weera walax la yidhahna lagu watay maana barabagaan wax saxoo noogala wata ma jiraan macallimahadiyaa xiligiisuu sababaha iyo agaasimaha canshuur canshuuraadka dhowaan ayay ahayd markii guddiga gaadidleyda ee ka howlgala banaadir war ay soo saareen ku sheegeen in saraakiil ka tirsan maamulka banaadir ee kooxda riddada ay lacago baad ah ku soo wareegeen gaadiidleyda arrinkaas oo keenay inay shaqo joojiyaan boqolaal gaari waad mahadsantahay marwaan ugu dambeyntii wilaayada islaamiga bokool ayaa ku dhawaaqday xamlo taxriid ah oo dadka lagu boorinayo inay ka qayb qaataan jihaadka ka socda bariga afrika kadib kulan ka dhacay magaalada buurno xunle ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxamed kadib kulan ballaaran oo ay kasoo qayb galeen culimaa uddiin mas-uuliyiin iyo waxgarad kana dhacay magaalada buurdhuxunle ayuu waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan kaga dhawaaqay xamlo taxriid ah oo bulshada ku dhaqan wilaayada loogu boorinayo jihaadka lagula jiro cadowga allaah ee ka aloolsan bariga afrika ugu horeyn waaliga oo goobta kelimad ka jeediyey ayaa caddeeyey ujeedka kulanka ikhwatalkiraam may baan fadhiynaa multaqo ama kulun oo culamaa udiinkii nuqabadii wilaayadii mas-uuliyiintii multaqahaasoo hadafshay yahay ku dhawaaqis xamlo oo haragga shabaab mujaahidiin ayaa ku dhawaaqasay wilaayaadka guud ahaan xamladaas magaajanai kun fii thakrin min thuquuri alislaami aw qaa'iban canhu bixikmatin aw bicudanin walaa takun thalitha xamladaas macnaja may buu ahaa nagoy lan jihaadka hadu socda bariga afrika ku socda khaasatan soomaaliya ku socda lan kaalantiis ku gaadadaw nagoy ama lan cudurdaar ama xikmad kukumaqon nagoy oo ilaahay baan cudurdaari lansidahaad agnagatoy xamladaas oo shicaar jiciyey infiruu khifaafan oo hiqaalan bahaa isagoo fufududiin dhalinyaro atiin isagoo maana maal haysataan iyo isagoo caafimaad qabtaan intaba wa hiqaalan may waa isagoo culustihiin oo waayeelo atiin oo may wahaa culaas isku jaraan dhinac walba xamladaas waa runtii xamlo oo allah subxaana watacaala una ku rajayaana in ahdaaftii iyo tamaradii insha allahu tacaala laku dareemo waaqacga ama wilaayaadka islaamiga ah tii cadowga allah subxaana watacaala wadanka un hadda ku noolna soomaali ilaahi subxaana watacaala cadowgaas marka may waa noo kasaaro faday kukuxuray faday ilaahay ninkawaaliya ilaahay ku rajeeyana taxriidkaasna iyo dadka in la buraarujiyo la gubaabiyo hadee ilaahay baaba qur-aanka sheegay baqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak nabiyullaahi moxamed alla hadlaay nabiyow dagaalan gaalada maanaa la dagaalan malka kalafow ilaa naftatama sidoo kale kulanka oo ay ku sugnaayeen nuqabada wilaayada iyo culimo waxaa dhankooda kelimad qayim ah ka jeediyey sheekh maxamed garaar iyo sheekh aadan yareeh oo ka mid ah culimada muslimiinta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in mar kale xarakada si guud ay usoo saartay in ummaddii la taxriidiyo tilaabo horle lasii qaado xaaladda cusubnoo hadda lasii marayo ummaddii ay lasii jaan qaado xilli cadowgana uu sii dowrjeedinay ilaahayna subxaana watacaala nagu arsaagay guulo tiro badan oo aan la koobi karin oo silsilada ah aada u fara badan ilaahay subxaana watacaala goobab tiro badan uu nagu guuleeyey cadowgana uu calaacal iyo cabaad badan uu ka baxayo gelgelisho badan uu gelgelinayo maanta haddii si guud maanta laisku amray ilaahay baabana amray subxaana watacaala inaan isku guubaabino walaayaadkiina ay qaateen waaligii waa tan hadda uu ku dhawaaqay jazaa allahu khayra muslimiintana waxaan leenahay hogaankooda ugu horeeyo culimmadooda madaxda dhaqanka muslimiinta dhammaan muslimiinta si guud inay kusoo dhowaadaan dadaalkan qiibtooda ay ka qaataan geedka jihaada ilaahay tabaaraka watacaala nuwaafaji jihaadkii oo la dhaqangeliyow gaaladii oo la dilow kitaabka ilaahay oo laska maamulow may ahaa galantii oo la gooyow kitaabka ilaahay subxaana watacaala oo laka dhaqamaw yaa ilaahayani geysi tabaaraka watacaala marka ilaahay subxaana watacaala aniunan kama hadayno waay waagii hor waldulaysanaada jari wa khaasatan dadka culimmada eh haddii hadlaan kitaabka masjidka jeeyaa la eri jari walaada sheegaas masjidka ka sheeg saasadad la eri jari wal cisoowi wal sharafoowi alxamdulilah ilaahay nicmadiisu nicmadaas oo laka cisoowey laka sharafoowi walaalayaal aniuna may wahaa ka dadaalno aniuna may wahaa dhoojino aniuna isla heela heelayno dhaniyaas la gobano taasa lagama maarmaan eh oo jihaadki gal ilaahay tabaaraka watacaala mayna faray ini la diyaargarow haddii adig jihaadka galan hortiye isticdaad ini la suubi allah tabaaraka watacaala mayliya waacidduu lahum istadactum min quwatin wa min ribaadi lkhayli turhibuuna bihi caduwa allah alle mayliya subxaana watacaala diyaargaroowa waacidduu lahum istadactum walitabartinge ka diyaargaroowa ley ilaahay tabaaraka watacaala bilooyinkii u dambeeyey qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa sidan oo kale looga dhawaaqay xamlo taxriid ah taas oo ujeedkeedu ahaa in ummadda muslimka ay u wada istaagaan ciribtirka iyo in waddanka laga xoreeyo cadowga saliibiga ah iyo dabadhelfyadooda murtadiinta ah waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته